waxaan ku suganahay dhinaca maaragtay buulamareer dhinaceeda maaragtay waqooyi aan ku suganahay ma garat haye saakay halkaasi maxaa ka dhacay halkaas waxaa ka dhacay xasuuqay ka geysteen gaaladu ma garat haye marka niyow halkaas xasuuqaa ka dhacay madaafiica ku soo hoobatay xaafado isku dhow ay maaragtay ku hoobatay looma axsaan falin maaragtay dayuuraduhu kuwa helicopteriska loo yaqaano harqaan camal ay utelayeen magaalada ma garat haye oo ciidamadu iyaga magaalada kuma sugna laakiin duqaynta banaanka ay kaga imaanaysaa miya haa duqayn oo banaanka ka imaanaysa oo dhinaca golweyn ka imaanaysa waaye haye madaafiicdaasaa dad shicib ahoo muslimiin oo ku leedeen ma garat haye
xaasas iyo maaragtay caruuro iyo maaragtay dad odayaalaha ku leeda ma garat haye miinoo sheegi kartaa tirada guud ee hadda aad ka warqabtaan ee ku waxyeeloobay duqaynta ay geysteen ciidamada shishe niyahow maadaama hadda xaaladdu ay maaragtay ay weli kackacsan tahay lama sheegi karo xaqiiqda dadku maaragtay magaalada waa ka kala cararaya waa kala yaacayaa duqaymadana maaragtay cirkaa laga duqaynayaa ma garat haye marka dadku inta badan isuma gudbi karo laakiin inta adigu ilaa saddex qoys aan maqalnay saddex qoys ma garat saddex qoys inay duqayntu waxyeelaysay ay waxyeelaysay oo maaragtay dhaawac iyo dhimasho isugu jiro oo hadda hilibkoodii si loo kala qaadan layahay saddexdaas qoys ma garat haye marka falilaahi alxamdu walma naa-e adigu duqayntaasaa dhacday madaafiicdaasuna waa dhacday wax jooga oo maaragtay hadda kaloo ciidamaha horma jiraan ma garat waa tahay ee dadka shacabka ah sidaan ognahay hadda dagaal toos ah kulama jiraan ciidamada shisheeye sida ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo kale maxay tahay sababta ay idin duqaynayaan waa isugu mid shicibka iyo waa isugu mid iyo ragga la dagaalamayo mujaahidiinta ahuba waa isugu mid uma kala duuna laba kunoo shilin soomaaliya kalama naqaan nimanka yiri waaye isku mid aan u nahay ma garata haye ninkii dagaalamaya iyo ninkaan dagaalamayn ba isugu mid waaye iyaga ma garata meeshaas inaan joogin oo maaragta raggii ka gacan roonaada meesha ka baxeen oo aysan joogin xilligaas way ogaayeen magaaladana maaragtay xataa dadkii qaxaayay baabuurtay ku duqaynayaan ma garat waa gartay dameeraha waa ku duqaynayaan kuway kuga hayaan ma garat inaan shabaab meeshaas beel la koran yahay uusan shicib ahaantiisa uusan ugu hayna waa ogyihiin nimankaasu way ka qabsan rabeen ay ka adeegteen beel la koran yahay maaragtay meeshay jiraanna waa yaqaaniine uma socdaane waa isugu mid ma garat marka walaalkayow sidaas waayo intaan ognaha insha allahu tacaala